بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عlيه وعlى آlه وصحبه وsلم اllهma وفقna min الأقوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda soddonaad ee suuratu ali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda koob iyo lixdanaad allah waxau ihi subxaanah yowma tajidu kulu nafsi ma camilat min khayri muxdaraa wma camilat min suءi twadu low ana baynaha wabaynahu amada baciida wyxadirkm اllah nafsah wاllah ra'uuf bاlcibaad fii hadihi اlaayaat waxaa ku sugan altakhwiifu byowmi اlqiyaamah wawujuub اlisticdaadi lah cabsigelinta laysku cabsigelinayo maalinta qiyaamee inaga dambaysa iyo inay waajib tahay in maalinkaa loo diyaar garoobo oo allah aayaddan waxa uu ku tilmaamay maalinkaas naf walba waxay tabcatay oo xaadiroo goobjooga inay arki doonto kol haddii camalkaagii kaa horeeyo oo lagula kulmin doono maantay dow tahay inaad dadaasho oo aada waxa weeyaan sahay qaadato waxaa kaloo aayaadkan ku sugan calaamatu maxabbati illaahi mutaabacatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam jacaylka alle uu addoommadiisa jecel yahay iyaguna ay jecel yihiin calaamada iyo astaanta lagu garanayaa waa raacitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ruuxu kor iyo kalba inuu rasuulka ka raaco ayaa astaan u ah in jacaylka ilaahay uu jecel yahay ay ka dhab tahay oo dhalanteed iyo been iyo hawo aanay ahayn qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allahu wayagfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qisatu istifaa'i bacdi alanbiyaa wa qisati maryama wa zakariya qisada alla uu kaga warramaayo doorashada uu doortay ambiyadiisa iyo rusushii rabbi uu soo diray iyo qisadii maryama iyo zakariya ina allaha astafaa aadama wa nuuxa wa ala ibraahiima wa ala cimraana cala alcaalamiin duriyatan bacduha min bacdi wallahu samiicun caliim id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطnii muxarara ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qisatu istifaa'i maryama wa tabshiiriha biibniha ciisa wa bacdi mucjizaatih qisada in ilaahay tabaaraka wa tacaala maryamo uu doortay iyo inuu ku arsaaqay inakeedii ciisa bnu maryam iyo mucjizaadkii ilaahay ku karaameeyey nebi ciise wax ka mid ah waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha اstafaaki waطaharaki waاstafaaki calى nisaa'i اlcaalamiin ilaa laga gaadhayo aayaadka tilmaamaya ilaahay inuu ugu bushaariye ciisa bnu maryam id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimati minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryama wajiihan fi اdunya wاlaakhira wa min almuqarabiin mucjizaadkii ciise wax ka midana ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkaas ayaa uu ku tilmaamay waxaa kaloo ku sugan aayaadkan mowqifu alxawaariyiina wa nasrihim liciisa bni maryam xawaariyiintii oo asxaabtii nebi ciise ee gaarka ahaa mowqifkay ka qaateen ciise iyo siday ugu hiiliyeenee garab iyo gaashaanba ay ugu noqdeen falamaa axasa ciisa minhum اlkufra qaala man ansaarii ilى اllah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru اllahi aamana biاllahi washhad bianna muslimuun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay مكر اليهود بعيسى عليه السلام ورفع عيسى إلى الله inay waxa weeyaan makriyeen kuwii waxa weeyaan nasaarada ahaa inay makri ku sameeyeen ciise oo dilkiisa ay dooneen ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu rafciyo xaggiisa uu u kor yeelay markaa shirqool bay ku sameeyeen oo dilkiisa ayay dooneen laakiin dhagartay u dhigeen mid ka daran ayaa alla u dhigay subxaanah wa makaruu wa makara allaahu wallaahu khayru lmaakiriin way shirqooleen nebi ciise iyagoo dilkiisa doonaya iyana ilaahay baa shirqoolay cid wax shirqoosho ama dhagar dhigtana allah ugu khayr badan subxaanahu wa tacaala ilaahay waxa uu tilmaamay ciise inaanay dilin ee uu kor yeelay isagoo nool oo aakhiru zamaanka uu soo degi doono si uu dadka ugu kala xukumo shariicadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilay wamutahiruka min aladiina kafaruu wajacilu aladiina itabacuuka fowqa aladiina kafaruu ilaa yowmi alqiyaama ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadka ku sugan alraddu calaa man ankara bashariyata ciisa waxaa la inkiray oo la radiyey kuwii diidanaa ciise inuu yahay bashar ama addoon alleh ee martabada uluuhiyada ama ilaahnimadaba gaadhsiiyey iyadoo la dareensiinayo ciise inuu yahay un cabdu min cibaadi illaah nicmada nebinimada loogu nicmeeyey in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu mahala libani israa'iil ina mathala ciisa cinda allahi kamathali aadam khalaqahu min turaab huma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin ugu dambaynta waxaa aayaadkaa u dambeeya alla uu ku tilmaamay mashruuciyat lmubaahalati cinda alcanaadi bacda wuduuxi alxaq waxa mubaahalada loo yaqaano oo in inta bannaan cidla laysugula baxo layshabaaro si qolada xaqdarrada iyo baadilka ku socota loo halaago arrintaa mubaahaladu inay sharci tahay la jideeyey oo bannaan waa marka inta xaqii dadka loo caddeeyo ay ku cariigsadaan ee canaad iyo madaxadeeg ay kala hor yimaadaan waxa bannaan in mubaahalo loo soo bandhigo bannaanka in layskula baxo si kuwa beenta sheegayaa u halaagsamaan faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi faqul tacaalw nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum huma nabtahil fanajcal lacnat allahi clى alkaadibiin allah waxa u ihi subxaanah yowma tajidu kullu nafsin wadkur xusna biallow dadkana xasuusi yowma maalinta tajidu ay helayso kullu nafsin naf walba maa camilat waxay samaysay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid lasoo xaadiriyo goobjoog ah wamaa camilat waa jumlo istinaafiye oo la bilaabanayo oo maadu waa mubtada khabarkuna jumlada tawadu ayuu dhacayaa macnuhuna waxa weeye wamaa kii camilat ay camilathu ay samayso naftu oo min suu-in xumaanana tawaddu waxay jeclaanaysaa naftu low anna baynahaa haddii iyada iyo wa baynahu yacni camalkaa xundhexdooda uu ahaan lahaa amadan wakti baciida oo fog yacni wixii xumaan ay samaysay naftu waxay tamaniyeysaa oy jeclaanaysaa in iyada iyo xumaantaa ay samaysay wakti dheer uu dhexayn lahaa oo aan uu dhowaadeen maxaa kuu soo dhoweeyey ayaa naftu ay is odhanaysaa ama amadanta waa bimacna almasaafa oo cibaarada khaasinku waxa uu cabirayaa ay makaanan baciidan kamaa fi lmashriqi waalmaqrib waxay jeclaanaysaa iyada iyo camalka xun inuu u dhaxayn lahaa masaafo fog sida bari iyo galbeed inta u dhaxaysa maxaa kuu soo dhoweeyey odhanaysaa marka amada yacni zamaanan baciidan aw makaanan baciida waxay doonaysaa oy jeclaanaysaa wakti dheer inuu u dhaxayn lahaa ama masaafo fog inay u dhaxayn lahayd oonay isku dhowaadeen wakti ahaan iyo makaan ahaan midna wamaa camilat ay wamaa camilathu waxa ay naftu samayso min suu-in xumaan ah tawaddu waxay jeclaanaysaa hiya naftii low anna baynahaa haddii iyada iyo wa baynahu camalkaa xun uu u dhaxayn lahaa amadaa wakti ama meel baciida fog yacni wakti ama masaafo fog inay u dhaxayn lahayd ba ay jeclaanaysaa wayuxadirukum allah ilaahay waxa uu idinka digayaa nafsahu naftiisa ay cisyaana nafsi macnaha naftiisa inaa caasidaan oo dabeed idin ciqaabo ayaa alla idinka digayaa oo idin diidayaa wallaahu allana ra-uufun waa kii u tudhis badan bilcibaadi addoommada qul waxaa tidhaha nebi moxamedow in kuntum haddaa ahaateen tuxibbuuna kuwa jecel allaha alle jecel fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum wuu idin jeclaane bimacnaa in itabactumuunii haddii aad i raacdaan dee yuxbibkum wuu idin jeclaani allaahu alle waa idin jeclaanayaa wayakfir waanu idiin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembiyadiinna wallaahu allana gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariisanaya selafku waxay odhan jireen haadihi aayatu lmixna aayaddani waa aayaddii imtixaanka lagaga qaadee lagu jarribay kuwii ku andacooday alle inay jecel yihiin oo xasanulbasri waxa uu yihi calayhi raxmat ullah idacaa qowmun maxabbata allah faibtalaahum allahu bihadihi alaaya dad baa waxay sheegteen oo ku andacoodeen allaanu jecel lahay dabeed ilaahay wuxuu ku imtixaamay aayaddan oo imtixaanku waa maxay waxa weeyi waxaa lagu yidhi haddaa alla jeceshihiin oo idinka dhab tahoonay dheeldheel ahayn waxaad ku tidhaha nebi moxamedow anaa alla isoo diree isoo raaca markaasaa alla idin jeclaanayaa marka maxabbadaad alla jeceshihiin waxaa calaamad iyo astaan lagu aqoonsado u ah in rasuulka la raaco raacidda aada rasuulka raacaysana waa caam oo qalban wa qaalaban qawlan wa ficlan wa ictiqaadan wa niyatan kor iyo kalba waa inaad rasuulka ka raacdo oo waxaad ku hadlayso iyo camalkaad samaynayso iyo waxaad ictiqaadinayso sidaad u labisanayso sidaad u soconayso noloshaada oo dhan waa inaad waafajiso hadyigii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam wa khayru lhadyi hadyu moxamed oo intaan caqiidadaada iyo qalbigaaga waxa ku qarsoonba aan la arag ama aan la dareemin korkaaga iyo muuqaalkaaga waa inay ka muuqato sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo ruuxa muuminka ah waa waajib an yakuuna mustaqiiman mustaqiiman calaa hadyi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam daahiran wa baatina kor iyo hoosba inuu ugu toosnaado sunnada waajib bay ku tahay maaha baatinka oo keliya bal daahirkaaga iyo malbaskaaga iyo hugaaga iyo hoygaaga iyo dhaqankaaga oo dhan waa inuu waafaqsan yahay kii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo ballan qaaday hadday rasuulka raacaan waxay ku andacoonayeen wax ka sarreeya iyagu waxay ku andacoonayeen allaanu jecelahay inayse alle iyagu jecel yihiin waxa ka sarreeya iyaga alle inuu jecel yahay yuxbibkum allah allah inuu jeclaadana waxay ku helayaan mutaabacata rasuuli rasuulkiisa inay raacaan oo selafku waxay yidhahdeen laysa shanu an tuxib inama shanu kullu shani an tuxab arrinka muhiimkii maaha adu inaad wax jeclaato tidhaa anaa alla jecel balse muhiimka iyo goboda iyo gebagabada ugu muhiimsani waxa weeyi an tuxabba adiga in lagu jeclaado ood noqoto maxbuuban cinda allahi subxaanah in allah ku jeclaadana waxaad ku helaysaa mutaabacada rasuulkiisa tacsil ilaaha wa anta tascumu xubahu hada lacamrii fi lqiyaasi badiicu low kaana xubuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu yuطiicu waa kii shaacirkaasiba abyaadda xikmadda badan ku cabirayay ku tilmaamayey haddii jacaylkaagu run yahay ka aad jeceshahay waad addeecasaa oo caasii maysid kana hor iman maysid idan calaamatu lmaxaba waa mutaabacatu rasuul low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaءahum walakina albayinata calى اlmudaci wاlyamiin calى man ankar haddii nin walba wuxuu sheegto la yska siinayo dee rag baa dadka dhiigooda iyo xoolahooda ku andacoon lahay oo farta laga saari lahaa ha yeeshee qofka wax ku andacoonaya caddayn baa laga rabaa iyo markhaati qofka wax diidan qofka wax diidan ee dafirayana waxaa matluubku uu yahay dee dhaar ayaa ku waajibaysa marka culimmadu waxay yidhaahdaan bayiinada dacaawida iyo waxa lagu andacoonayo la yska dalbanayaa maaha un dee xuquuqda maaliga iyo dhiigga iyo dadka dhexdooda waxa dhaco keliya ma aha balse qofku wax kastuu sheegto hadday caqiide tahay hadday camal tahay hadday iimaan tahay wax kastuu qofku sheegto waxaa la leeyahay caddayso markhaati keen marka maanta maxabatullah ruuxa sheegta dee caddaynteedu waa mutaabacatu rasuul haddaad raacdana waa runtaa haddaanad raacinna waa beentaa waxa kala saaraya waa un intaa bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ruux walbana naftiisa isagaa xogogaalu ah allah waxau ihi qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kuntum haddii aad ahaateen tuxibuuna kuwa jecel allaha alle fattabicuunii aniga isoo raaca oo maxaa helaysaan haddaa isoo raacdaan yuxbibkum allahu ilaahay waa idin jeclaanayaa wayakfir waana idin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembiyadiinna wallaahu allana gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista qul waxaa tidhaha nebi moxamedow atiicu llaha ilaahay ateeca iyo warasuula rasuulka fain tawallow hadday jeedsadaan markaa khiyaab haddii laga dhigo waxaa laga riday can rudbati alkhitaab oo khiyaab baa la cabiray wax maqan oo laga warramayo oo waa iltifaatu min alkhitaabi ila alghayba haddii khitaabka lagu daayana waa min baabi xadfi ixda taa-ayn labadii ta-ood mid baa ka maqanoo macnuhu waxa weeyi fain tawallow ay fain tatawallow haddii aada jeedsataan kuwan lala hadlayo fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah taasina waxa weeyi waa waa wadcu daahiri mawdica almudmar oo waa litasjiili alkufri calayhim gaalnimada korkooda lagu lagu qorayaa sidaasa halkii damiirka daahirka loo dhigay alla waxa u ihi ina allaha alla istafaa waa doortay aadama nebi aadam ayaa uu doortay wa nuuxa iyo nebi nuux ayaa uu doortay wa aala ibraahiima iyo ree ibraahim ayuu doortay wa aala cimraana iyo ree cimraan oo cala alcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay duriyatan ka bedel aadam ama nuux ama aalu ibraahiima wa aalu cimraan oo duriyatan tafiir baa alla u doortay tafiirta oo bacduhaa barhkeed min bacdin barhka kale ka ahaatay oo waa tafiir ambiyo ah oo isdhashay oo kala tafiiran oo barhkoodba barhka kale uu ka soo jeedo ayaa alla u doortay wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan ilaahay waxa uu tilmaamay subxaanah inuu ambiyadaa doortay aadam iyo nuux oo aadam waa abulbashar waaba kii laga tafiirnaa nuuxna waxaa la yidhaha waa abulbashari thaani waa aabbihii basharkee labaad oo dee markii wakhtigiisa ummadda la qarqiyey dadkii oo dhammi way tafiir go-een duriyadii nuux mooyaane wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin marka is yacni wakhtigaa dabadeed ummaddu wixii noolaaday ilaa yowmina haada waa intii fii sulbi nuux ama awlaadiisa ka tafiirantay uun marka abulbashari thaani baa la yidhaha waa labada aabbo ee laga soo jeedo aadam iyo nuux ibraahimna waa abul ambiyaa oo ambiyada isaga dabadii ambiyo oo dhan isagay sii marayaan oo ku abtirsanayaan saasaa loo yidhi aalu ibra yacni ibraahim abul ambiyaa wa aala ibraahiima wa aala cimraana ree ibraahim iyo ree cimraan haddii la yidhaahdo waxay koobsanaysaa aalu ibraahim iyo tafiirtiisii de isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub ilaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo reer banu israa'iil waxay ka soo jeedaan yacquub carabtuna oo nebi moxamed ka mid ahaana ismaaciil oo ibnu ibraahim ah marka xataa nebi moxamed ayaa soo gelaya markaa cidda ka tafiiran ibraahim waa marka la yidhaha aalu ibraahim aalu cimraanana waxaa soo gelaya maryama iyo inakeedii ciisa bnu maryam culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ee waxaa looga jeedaa aala ibraahiima waa aala cimraana ey ibraahiima wa cimraana oo mararka qaarkood aalka waxaa la idlaaqaa iyadoo shayga laftiisa loo jeedo aalka ama atbaacda ama ehelkaba aan loo jeedin oo ibraahim iyo cimraan baa dadka laga doortay in weeyaan muraadku waana sida jalaaleynku uu soo qadarayo wuxuu odhanayaa waa aala ibraahiima wa aala cimraana yacni anfusahumaa cala alcaalamiina nufuustoodii ama laftoodii baa caalamiinta laga doortay oo bijacli alambiyaai min naslihim buu odhanaya waayo ambiyada tafiirtooda ka soo baxday oo laga doortay duriyatan haddii la yidhaah aadan baa laga bedelayaa iyo nuux iyagaaba laga tafiiran yahe sidee iyaga tafiir iyo ubad loogu tilmaamay ilan waaba asalkii laga soo jeeday duriyada yuطlaqu cala alaabaa'i kamaa yuطlaqu cala alabnaa duriyadaa sida abnaada iyo ubadka loogu tilmaamo ayaa aabbayaasha laga soo jeedana lagu tilmaamaa duriya wa aayat lahum anaa xamalnaa duriyatahum fi lfulki اlmashxuun duriyatahum waxaa loo jeedaa aabbayaashay ka soo jeedeen baa doonta lagu badbaadiyey ee maaha tafiirtii waa alaabaa marka waxaa lagu idlaaqaa duriyada cala alaabaa sida abnaada loogu idlaaqo ama duriyatan bacduhaa min bacdin waxaa laga soo reebayaa aalu ibraahiima wa aalu cimraan waxaana loo jeedaa awlaaddoodii ambiyada rabbi uu ka dhigay ee ka tafiirmay iyaga ina allaha alla istafaa waa doortay aadama nebi aadam iyo wa nuuxa nuux ayaa uu doortay dee nebinimo iyo derajadaa ayaa lagu doortay wa aala ibraahiima ibraahiim iyo wa aala cimraana cimraanna waa doortay ama ibraahim iyo cimraan iyo aalkoodii iyo ehelkoodiina waa doortay waa tafiirtii iyaga ka beernaaye ee ambiyada noqday cala alcaalamiina caalamiinta ayaa rabbi ka doortay duriyatan tafiir baa alla doortay aadame iyo nuuxan ama aala ibraahima wa aala cimraan ka bedel ama duriyatan xaal ay yihiin tafiir bacduhaa barhkood min bacdin barhka kale ka ahaadeen oo tafiir ambiyo ah oo isdhalay wallaahu allana samiicun waa kii maqal badan ee caliimun ogaal badan wadkur xus nabi maxamedow id waagii qaaladay tidhi imra'atu cimraana cimraan haweenaydiisii ay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waan nadray oo laka ay liajlika adiga dartaa ayaan ugu nadray maa shayga fii batnii calooshayda dhexdeeda ku sugan ilmaha aan sidaan xambaarsanahay adiga dartaa baan u nadray inuu beytkaaga barakaysanee baytulmaqdis uu u adeego oo halkaa uu waxa weeyaan mid loo gaar yeelay noqda yacni taasaan u gaar yeelo waqaf waxaan kaga dhigay beytkaaga muqadaska ah waxay tidhi imra'atu cimraan rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waan nadray oo laka liajlika adiga dartaa baan u nadray oo maa fii batnii calooshayda waxa ku sugan iyo ilmaha aan sido adiga dartaa baan u nadray oo waxaan ku waqfiyey baytulmaqdis inuu u gaar noqdon shaqo kale loo dirin muxararan xaal uu yahay mid la xoreeyey ilmaha aan caloosha ku sidaa oo shaqo adduunyoo dhan laga xoreeyo loo badhax tiray inuu u adeego beytka ilaah iyo baytulmaqdis ee xurmada iyo tahaarada leh ee fataqabal iga aqbal allahayow minii aniga iga aqbal ilmaha adiga aan kuu nadray inuu beytkaaga u adeego oo halkaa loo gaar yeelo oo uu ku xidhnaado waayo innaka adigu allahayow anta adigu assamiicu ka maqalka badan baa tahay ay samaaca qabuulin wa ijaaba ka baryadiiyo ducada aqbalaatee allahu iga aqbal oo samaacu caam na wuu noqdaa waa idraaku lmasmuucaat wax alla wixii la maqlo dee in la maqlayo waa maqal caama kaas midna waa samaac iyo maqal khaas ahoo waa ka bimacna alqabuuli waalijaaba samica allaahu liman xamidahu oo kale marka innaka adigu anta adigu assamiicu allaha maqalka badan baa tee baryada addoommadiisa ajiiba alcaliimi oo ogaalka badan falamaa wadacathaa falamaa wadacat markay dhigtay imra'atu cimraan haa naftii ay caloosha ku siday markay dhigtay umushay qaalad waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa naftaan siday waan dhigay unsaa xaal ay dhadig tahay macnaha dee waxay meesha ku waday inan inay waddo oo way cudur daaranaysaa waxay leedahay ilaahayow waxaan u mulay inan halkaan inanka ka eegayay inan baan dhalay wallaahu ilaahayna aclamu isagaa u ogaal badan bimaa wadacad waxay dhigtay ama ay umushayna ilaah baa u ogaal badan waxay tidhi markaa imra'atu cimraan walaysa dakaru kalunhaa markaa hadalka imra'atu cimraan ee laga xikaayoonayaa wuxuu isugu xidhan yahay rabbi inii wadactuhaa unhaa walaysa dakaru kalunhaa laakiin wallaahu aclamu bimaa wadacat waa jumlatun muctarida waa jumlo soo kala dhex gashay oo waxay ilaahay ku leedahay iyadoo u cudur daaranaysa inan baan dhalay iyadoo ilaahay uga ogaal badan yahay ila isagaaba uurkeeda ku abuure marka waxay tidhi innii wadactuhaa unhaa allahayow waxaan dhigay oon umulay xaal ay tahay dhadig wallaahu allana aclamu isagaaba uga ogaal badan bimaa wadacad waxay dhigtay ama ay umushaye waxay tidhi hadalka iyadoo sii wada walaysa dakaru labkuna la mid maaha kal unhaa dhadiga oo kale oo inan wuxuu qaban lahaa dee inani qaban mayso way cudur daaranaysaa wa innii anigu allahyow bay tidhi samaytuhaa waxaan ku magacaabay inataa maryama maryamaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa maryamo waan magan gelinayaa oo bika adigaan ku magan gelinayaa iyada iyo wa duriyatahaa tafiirteeda ay dhashaba adaan ku magan gelinayaa allahayow oo min ashaydaani shaydaanka ayaan kaa magan gelinayaa min ashaydaani shaydaankan kaa magan gelinayaa dhagartiisa iyo dhibkiisa shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey adiga ayaan magan kaaga dhigay maryama iyo waxay dhashaba fataqabbalahaa maryamo waa aqbalay rabbuhaa rabbigeed biqabuulin aqbalid xasanin oo wanaagsan maryama oo hooyadeed u waqfiday baytulmaqdis inay u adeegto rabbigeed waa ka aqbalay oo iyadoo shaqadaasoo kale markii hore dee inan ama raguuni uu qaban lahaa iyadoo inana ayaa alla haddana ka aqbalay wa ambatahaa waanu barbaariyey maryamo rabbigeed nabaatan barbaarin oo xasana wanaagsan oo dadku inaanay ku korin oonay ku taabogelin oonay ku barbaarin ayay iyadu ku barbaartay oo halka dadku wakhti dheer ay soo marayaan deg deg bay u taabogasho o ilaahay u taamyeelay arrinkeeda wa kafalahaa wa kafala waxa uu kafaalo qaadsiiyey huwa rabbi haa maryamo zakariya zakariye ayuu kafaalo qaadsiiyey oo macnaha uu ka yeelay mid kafaalo qaadanaya oo marka kafala la shado fa'da laba mafcuul bay qaadanaysaa oo damiirka mustatirka ee faacilku alluu u noqonayaa mafcuulka hore haana maryama mafcuulu haaniguna waa zakariye oo kii kafaalo qaatay ah haddii fa'da la fudaydiyo qirada kale oo wakafalahaa la yidhaahdana waxa weeyaan waa hal waxa weye waa hal mafcuuluuno haa oo maryama mafcuulka a zakariyana waa faacilka oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa wakafalahaa maryamo waxaa kafaalo qaatay xilkeeda la wareegay zakariya zakariya ayaa kafaalo qaatay kulamaa dakhala zakariyana markaa habaryarteed buu qabay oo waxa weeyaan dee maryamo iyo yaxyo ina zakariya habarwadaag ahaa kulamaa dakhala mar kastuu zakariya usoo galo calayhaa maryama kulamaa dakhala mar kastuu usoo galo calayhaa maryamo zakariya zakariya uu ugu soo galo almixraaba meeshii ay ilaahay ku caabudaysee gaarka ahayd mixraabku waa maxalu muxaarabati shaydaan waa halka shaydaanka lagula dagaalamo ilaahayna lagu caabudo cibaadadana loo gaar yeelay waxaana la yidhaha waa ashrafu makaanin fi lbeydo waa meesha guriga ugu mudan waana meel sare oo khalwada iyo cibaadada gaarka ah qofku ugu talagalay marka mixraabku qolkeeda ama meesha gaarkii ay ku cibaadaysanaysay maryamo weeyaan mixraab ee kan inaku aynu u naqaanay masaajidada la gale looma jeede eh waa qol ama meel gaara oo cibaado loogu talagalay oo weliba meel sare ah sida haaliban marka kulamaa dakhala mar kastuu usoo galo calayhaa maryamo zakariya zakariya almixraaba meeshii ay ku cibaadaysanaysee uu ugu soo galo wajada waxa uu ka helaya cindahaa maryamo agteeda risqa risiq risiq iyo quud ama cunto aanu isagu uba keenin oo maryamo ag yaallo ayuu u arkaa oo uu ka helaya zakariya qaala markaa waxa uu zakariya ku yidhi yaa maryamu maryamaay annaa sidee baa laki adiga u kuugu sugnaaday haadaa risiqani sidee arsaaqadani kuugu sugnaatay halkeedse ka keentay maryamaay qaalad waxay tidhi markaa maryama huwa risiqanii min cindi illaah ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday allah ii keenay waayo ina allaha alla yarsiqu waa arsaaqa man yashaau cidda uu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa xisaab la-aantuna xagga rabbi ma aha oo ilaahay wax walba waa u xisaabsan yihiin wain min shayin ilaa cindana khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum waa qadar iyo qorshe la yaqaano oo u xisaabsane laakiin waa xagga khalqiga waxaan ruuxu kuba talagelin oon isaga u xisaabsanayn agtiisa inuu ka helo ayaa la tilmaamayaa oo macnaha iyadu waxaan uba xisaabsanayn unbaa kulba agteeda ay ku aragtaa alla waxau ihi hunaalika halkaa marka waa darfu makaan ama hunaalika waktigaas marka waa darfu zamaan labadaba waa laga macnayn karaa marka halkaa ama waktigaa arrintaasi markay dhacday ayaa dacaa uu beryey zakariya zakariya rabbahu rabbigii ayaa uu beryey maxaa zakariya ku xambaaray rabbigii inuu baryo karaamada uu maryamo ku arkay darteed waayo dadka saalixiinta iyo awliyadu waa isku cibro qaataan waana isku daydaan markaa markuu arkay maryama oo iyada oo aan dee waxa weeyaan iyadu nebiyadba ahayn dee ilan dumarka ambiye lagama soo saaro oo ambiyadu waa uun ragga eh dee markuu arkay haddana rabbi siduu u karaameeyey ayaa isaguna uu waxa weeyaan damcay oo uu rajeeyey isagoo nebi ah dee ilaahay ilma hadduu weydiistay inuu ka helayo markaasuu ku dhiiraday isna inuu ku dhaqaaqo ducada marka hunaalika halkaa ama waktigaa dacaa waa berye zakariya nebi zakariya rabbahu rabbigii ayaa uu beryey qaala waxau ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow hablii isii min ladunka agtaada iga sii duriyatan tafiir iga sii tafiirta oo tayibatan wanaagsan ubad wanaagsan dheh ubadun haddaad tidhaahdo dee midinkaari ku dhacday hadduu noqdo waxaa laga yaabaa musiibo inuu kugu noqdo nicmo aanu kuu noqon marka duriyatan tayiba ubad wanaagsan allahayow agtaada iga siibaa zakariya uu yidhi waayo innaka adigu allahayow samiicu ducaa ducada kii maqlaa tahay waa samaacii gaarka ahaayo ay samaaca qabuulin wa ijaaba adaa aqbale weeyi fanaadathu zakariya waxaa u dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday waa cumuumun uriida bihi lkhusuuso dee malaa'igta midkoodun baa u dhawaaqay waa jibriil marka fanaadathu lmalaa'ika malaa'igtii baa u dhawaaqday ee axad lmalaa'ika waa malaa'igta mid ka mida oo jibriila u dhawaaqay walxaal huwa zakariya qaa'imun uu taagan yahay oo yusalli uu tukanayo oo fi lmixraabi goobtii ama qolkii khalwada iyo cibaadadiisa u gaarka ahayd isagoo ku tukanaya ayaa malaa'igtii u dhawaaqday waa axad lmalaa'ika eh oo maxay ugu dhawaaqday ana allaha biana allaha in alleh yubashiruka uu kuu bushaaraynayo zakariyow biyaxyaa inan yaxya la yidhaah alle inuu kuugu bushaaraynayo ayay ugu dhawaaqeen musadiqan xaal uu yahay yaxya kii rumaynaya bikelimatin kelmad oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa nebi ciise iyo wa sayida xaal uu yahay yaxye sayid macnaha hormood dadka u mudan iyo waxasuuran xaal uu yahay yaxye mid dhowrsoon oo dumarka ka dheeraadoon u dhowaanayn iyo wa nebiya xaal uu yahay yaxye nebi nebiga oo min asaalixiina kuwa wanaagsan ka mid ahaaday oo tafiir wanaagsan oo tafiir wanaagsan ka tafiiran dee waa nebi nebi dhalay qaala waxau ihi markaa zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow markaa kelimada waxaa looga jeedaa ciisa waxaanay malaa'igtu u bushaaraysay isagoo mixraabkiisii ku tukanaya markaa waxaa la yidhaha afdalu ducaa'i maa kaana fi salaa duco waxaa ugu mudan wixii salaada dhexdeeda dhacda qaala waxau ihi markaa zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sidee baa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga ghulaamun ilmo sideen wiil u helayaa walxaal qad balaqani uu soo gaadhay alkibaru gabowgii oo wamra'atii haweenaydayduna caaqirun ma dhalays ay tahay oo markay inata yar ahaydba aanay hore u dhali jirin maantoy gabowday anna aan gaboobay sidee ilma noogu sugnaan qaala waxau rabbi yidhi kadalik ay almru kadalika arrinku waa sidaa laguu sheegay zakariyo allaahu alla yafcalu waa samaynayaa maa yashaau waxa uu doono huwa calaya hayin aayaddii kale suuratu maryama ilaahay waxau yihi aniga way ii fududa waxba iguma cusla waayo dee ina dalika cala allahi yasiir wamaa dalika cala allahi bicasiiz ina allaha calaa kuli shayin qadiir wax rabbi cusleeyaaba dee ma jiro qaala waxau yihi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal lii ii yeel aayatan haddana wuu degdegsado waa sugi kari waayo wuxuu yidhi ilmuhu markuu ii calool galo calaamad iyo astaan aan ku garta bal ii yeel qaala waxau zakariya yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ii yeel lii aniga aayatan calaamad iyo astaan aan ku garto inuu ilmo ii calool galay qaala waxau yidhi markaa rabbi aayatuka astaantaad ku garanaysaa inay haweenaydaadii uuraysatay waxaa calaamad u ah allaa tukalima annaasa dadka inaanad la hadal halaathata ayaamin maalmo saddexa ilaa ramsan laakiin ha yeeshee tarmusu ilayhim ramsa waa istitna munqaticoo ha yeeshee waad u ishaaraysaa ishaaro waad unu tilmaamaysaa madaxa iyo faraha madaxood dhaqaajiso ama farahood dhaqaajiso unbaad ugu tilmaami laakiin afka juuq ka odhan maysid kol haddii hadalka lagaa xidho waxay astaan u tahay in ilmihii kuu calool galay lagugu bishaareeyey marka saddexdan maalmood saddexdooda habeenna waa la socdaan oo dee aayaddii kale ahayd aayatuka anlaa tukalima annaasa halaatha layaalin sawiya calaamadaadu saddex habeen adoo caafimaad qaboon cudur kugu dhicin hadalka in lagaa xidhoonoo dadka la hadal weeyi marka marka laysu keeno aayaddaa kale ee halaatha layaalin iyo aayaddan aalu cimraan ee halaathata ayaam waxay noqonayaan saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen oo imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ku odhanayaa fadallat ilaayataani calaa annaha halaathu layaalin biayaamihina labada aayadood marka laysu keeno waxay tilmaamayaan saddex maalmood oo saddexdoodii habeen wata hadalka laga xidhayna wuxuu ahaa kalaamu nnaas hadalka dadka laakiin dikriga iyo xuska alle lagama xidhinoo waxa u daliila wadkur rabbaka kasiiran xuska haddii laga xidhay xus lama yidhaahdeen laakiin hadalka dadkunbaa ka xidhan waxaa kaloo fuqahadu halkan ka daliishadaan dee ishaarada iyo tilmaantu madaxa iyo farahood wax ku ishaartood ku tilmaanto annahu laysa kalaaman inaanu hadal ahayn sidaa darteed qofku hadduu ku nadro ama ku dhaarto inaanu cid la hadal oo faraha iyo madaxa uu wax ku ishaaro ku dambaabi maayo kafaarana lagama rabo waayo ishaaradu dee hadal ma aha waayo waxaa la yidhi hadalkaa lagaa xidhayaa ilaa ramsan marka lagama soo reebeen ramsigu hadduu kalaamka ka mid yahay oo istinuhu dee faa'iide ma yeesheen laakina aramza laysa min alkalaami qaala waxau rabbi yidhi aayatuka calaamadaadu anlaa tukalima waa inaanad la hadal annaasa dadka halaathata ayaamin bilayaaliha saddex maalmood oo habeenadooda wata inaanad afka juuq ka odhan ilaa ramsan ilan kol hadday kala jinsi yihiin istinuhu waa munqaico waa bimacnaa laakine laakin tarmusu ilayhim ramza laakiin waad u tilmaamaysaa uun tilmaan madaxa ama faraha wadkur xus zakariyow rabbaka rabbigaa xus kasiira in fara badan oo wasabbix nazah rabbi bilcashiyi galabtii iyo walibkaari gallinka hore iyo subaxda horeba alla waxau ihi wadkur xus nabi allow dadkana u sheeg id waagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi ey axadulmalaa'ikati wahuwa jibriil kulligood may wada odhanay midkood baa yidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha ilaahay istafaaki waa ku doortay iimaankiiyo daacaduu rabbi kuu doortay wa taharaki ilaahay waa ku daahiriyey shirki iyo gaalnimo iyo xumaan oo dhan waa lagaa daahiriyey caado iyo nifaas iyo wixii dumar lagu yaqaanay waa lagaa daahiriyey kor iyo kalba waa lagu daahiriyey wastafaaki maryamaay rabbi waa ku doortay oo calaa nisaa'i alcaalamiina caalamiinta haweenkoodii waa lagaa doortay waxa saxa in lagu qaydo in la yidhaahdo calaa nisaa'i caalami zamaanika waxaa lagaa doortay haweenkii wakhtigaaga kula noola yacni dadkii xilligaaga kula noolaa haweenkoodii oo dhan waa lagaa sarraysiiyo adaa ka mudnaa kuwii zamankaaga waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi muusa kamula min alrijaali kasiiru walam yakmul min annisaa'i ilaa maryama binti cimraan waasiya imra'atu fircawn wafadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli saridi calaa saa'iri acaam wakhadiijatu bintu khuwaylid ayaa riwaayo kalena ku dartay ragga wax fara badan ayaa martabatulkamaal gaadho dhammaystirmay haweenkana afar unbaa ka dhammaystirmay oo maryama oo tan qisadeeda aynu hayno maryama binti cimraan iyo aasiya oo haweenaydii fircawna iyo caaisha oo ooridii nebi maxameda sala allahu calayhi wasalam iyo khadiija bintu khuwaylid khuwaylid oo iyaduna xaaskii nebi maxameda sala allahu alayh wasalam yacni afartaasaa haween ka dhammaystirmay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa kol haddii haween kale oo dee fadligaa lihi ay jiraan caalamiintoo dhan baad ka sarraysaa mutlaqan looma idlaaqi karo laakiin waa wakhtigeeda iyo zamankeeda dadkii la noolaa haweenkooda iyadaa ugu mudnayd oo ugu sarraysay wastafaaki waa ku doortay maryama i rabbi calaa nisaa'i alcaalamiina ay fii zamaanika yacni xilligaagii caalamkii kula noolaa haweenkooda oo dhan ilaahay waa kaa doorto waa kaa sarraysiiyey yaa maryamu maryamay uqnutii ateec lirabbiki rabbigaa ateec oo u dhega nuglow wasjudii sujuudoo warkacii rukuuc maca araakiciina kuwa rukuucaya la rukuuc waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli oo ay sallii maca almusalliina kuwa tukanaya la tuko oo salaada la oog allah waxau ihi dalik arrinkaas ay min amri maryama wa zakariya arrinkaa maryamo qisadeeda iyo zakariya ee laga soo warramay daalika madkuurkaa la soo sheegay oo qisadaa maryamo iyo zakariya min ambaa'i alghayb waa waxyaabaha maqan wararkoodii weeyi nuuxiihi ambaaulghaybka ama warkaa maqan waanu kuu waxyoonanaa ilayka adiga nebi moxamedow wamaa kunta maad ahayn ladayhim agtooda id wakhtigii yulquuna ay ridayeen aqlaamahum qalimadooda markay biyaha ku ridayeen ayuhum usoo qadar liyaclamuu maxay u qori tuuranayeen liyaclamuu si ay u ogaadaan ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaadanaya maryamo maryama wamaa kunta maad ahayn ladayhim agtooda id wakhtigii yakhtasimuuna ay ku doodayeen yaa kafaalo qaadanaya nebi moxamed baa la leeyahay arrimaha qeybkee maqan dee adigu goobjoog maad ahayd markay lahaayeen yaa maryamo kafaalo qaadanaya ee ay ku doodeen ee isku qabsadeen dabeed ay yidhaahdeen qalimaanteenna biyaha socda ku tuura oo ka qalinkiisu biyaha istaaga ee aan socon ayaa waxa weeyaan kafaalo qaadan doona dabadeed intay qalimadii biyaha ku tuurteen ayaa qalamkii zakariya ayaa istaagay isagaana markaa dee kafaalo qaatay marka macnuhu waxa weeye dee adigu nebi moxamedow waxaasoo dhacdaa adoon goobjoog ahayn waxaad uga warramaysaa waayo waa lagu waxyooday oo allihii arkayee ogaabaa kaaga warramay weeyaan macnuhu id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryam wajihan fi dunya waalaakhirati wa min almuqarabiin wadkur xus nebi moxamedow id waagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha alle yubashiruki waxa uu kuugu bushaaraynayaa bikelimatin kelmad kelmadda oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay waa ciise eh kelmaddaasoo ismuhu ay ismulmawluudi kaa la dhalayo magiciisu uu yahay almasiixu masiix oo ismuhu kelimaa lasoo sheegay ismuhaa lama odhan taaniifka ilantaa baa la socotee waayo waxaa loo jeedaa mawluudka ayaa damiirku u noqonayaa oo ismuhu ismulmawluudi yacni shaksiga la dhalayo magiciisu almasiixu weeyaan masiix ka bedelo ciisa ciise weeyaan ibnu maryamo ina maryamo ahaa kelimadna waxaa loogu magacaabay waa min itlaaqi sababi cala almusabab sababtii uu ku ahaaday oo kun ah kelimada kun ayaa lagu idlaaqay musababkii oo ciise ah oo imaamu axmed waa kii lahaa fa ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun ciise kun buu ku ahaaday laakiin isagu kun lafteeda ma aha e wuxuu ku ahaaday bikun oo dee ilaahay baa yidhi kun oo fakaana waa ahaaday marka kelimo waxaa maxaa loogu idlaaqay lianna kulla shayin yakuunu bikun fayakuun makhluuq kastaaba kun unbuu ku ahaanayaa isaga u gaar maaha maxaa markaa isaga kelimo loogu gaar yeelay waxaa loogu gaar yeelay waayo isagu kaana bikun bilaa waasitatin walaa sabab yacni ashyaada kale iyagoo kun ku ahaanaya ayaa asbaab iyo sabab ay ku ahaadaan laakiin ciisa biduuni sabab iyadoon aabbe iyo hooye aanay kulmin ayaa raximkii maryamo lagu afuufay bilaa sabab marka isaga kownkiisa ama kuntiisu waxay ka duwan tahay kuwa kale kaga duwan tahay bilaa sababin oo mucjizo ayaa dhalashadiisu ahayd sababkii kun sidaasaa loogu idlaaqay musababkii oo ciise ah min ilaaqi sababi cala lmusabab wadkur xusnabi allow idwaagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamay ina allaha alla yubashiruki wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin kelmad waa ciise kelmadda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay liannahu kaana bikun kelmadduu ku ahaada lagu idlaaqay sababka u ahayd kelmadda oo ismuhu ey ismulmawluudi kaa dhalanaya shaksiga magaciisu uu yahay almasiixu masiix la yidhaahdo ciisaa ciise la yidhaahde ka bedel ciisihii ibnu maryame ku bayaamiyo maryame inakeeda ahaa wajihan xaalo uu yahay mid weji iyo sharaf ku leh fi dunyaa dunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba iyo wa min almuqarabiina xaal uu ka mid yahay alla agtiisa kuwa lagu soo dhoweeyey masiixna waxaa loo yidhi liannahu yamsaxu alarda min asiyaaxa aakhiru zamaanka marka uu soo dego arlada ayuu maraya ama masiix waxaa loo yidhi liannahu yamsaxu nnaasa dadkuu masaxayaa oo kuwa barasta iyo waxa weeyaan indhala-aanta iyo waxyaabaha ku dhasha ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mucjizo wuxuu ku karaameeyey intuu masaxo inay bogsadaan oo ay dhaqaaqaan saasaa masiix loo yidhi dajaalna masiix waxaa loo yidhi ina dhulku wada marayaaye laakiin ciisena waa masiixu lhudaa ciise waa masiixu lhudaa dajaalna waa masiixu dalaala alla waxau yihi wayukalimu wuu la hadlayaa ciise annaasa dadka filmahdi dharabta isagoo ku sugan dharabtu waxa weeyi ilmuhu markuu dhasho gogasha loo dhigo marka gogashii loo dhigee uu ku dhashayba isagoon dhaafin ayuu hadlayaa sida dadka waaweyn u hadlaan qaala innii cabdullaahi aataanii alkitaaba wajacalanii nabiya markay maryame tuhmayeen ay lahaayeen halkeed kala timid isagaaba ilaahay ka dhawaajiye oo hadlay oo yidhi nebi ilaahay kitaab siiyey ayaan ahay addoon alle oo rabbi u doortay wayukalimu waa hadlayaa ciise o annaasa dadka ayuu la hadlayaa filmahdi dharabta gogashii uu ku dhashay isagoo ku sugan ayuu dadka kula hadlayaa wa kahlan xaal uu gadhmadooba yahayna waa la hadlayaa isagoo gadhmadooba ah sodomeeye ilaa afartan jir dee inuu hadlaa mucjizo maaha maxaa markaa laga xusay ilan mucjizadu waa hadalka isagoo dharabtii uu ku dhashay ku sugan uu hadlay taasaa mucjizaa laakiin hadalka gadhmadoobuhu mucjizo maaho gadhmadoobo kastaa dee waa hadlaa waxaa la yidhi iyada lafteedu waa taطmiinu liummihi annahu laa yamuutu sagiira hooyadii ayaa loogu laab qaboojinayaa yaraan inaanu ku dhimanayn ee uu noolaanayo cimrina la siinayo ilaa heerka kahliga marka inuu cimri dheeraanayaa la dareensiinayaa wa kahla iyo xaaluu yahay gadhmadoobe ayuu dadka la hadlayaa wa min asaalixiina waxaa kaloo meesha ku jirta hadduu yaraan kula hadlay weynina waa kula hadlayaa oo macnuhu ma aha dee weynaanta kuma hadlayo siduu yaraan ugu hadlu weynina ugu hadlayaa wa min asaalixiina waxaanu ka mid ahaaday kuwan wanaagsan ee dadka wanaagsan ka soo jeeda qaalad waxay tidhi maryami rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sidee baa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga waladun ilmo walxaal lam yamsasni aanu itaaban basharun qof aadamihii isagoo far aanu isaarin sidee ilma igu ahaanayaa qaala waxau rabbi yidhi kadalika almru kadalika maryamaay arrinku waa sidaadaa laguu sheegay oo allaahu alla yakhluqu waa abuuraa maa yashaau waxau doono oo sidii zakariyaba rabbi ugu yidhi huwa calaya hayin iyadana qaala kadalika qaala rabbuki huwa calaya hayin ilahay waxba kuma cusla idaa qadaa marka uu xukumo rabbi amraa arrin marka uu xukumo fainamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu amarka kun ahaw oo fayakuunu ay fa huwa yakuunu arrinkii waa ahaanaya ilaahay arrin marka uu doono inuu xukumo ahaw un buu odhanayaa oo waa ahaanaya wa yucallimuhu ilaahay waxa uu barayaa ciise alkitaaba ay alkitaabata qoraalka iyo khadka ayuu barayaa oo jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa kaana min axsani nnaasi khataa dadka ugu yacni farta quruxsan ee ugu qoraalka wanaagsan ayuu ciise ahaa waxaa kaloo lagu fasiray dee kitaab marna waxay noqotaa bimacna alkitaaba oo qoraalku alla baray marna kitaab waa bimacna almaktuubo waa kitaabka laftiisii la akhriyayey marna waa dhigaalkii iyo qoristii labadaba waa lagu fasiray oo waxaa kaloo lagu fasiray wayucallimuhu alla wuxuu barayaa ciise alkitaaba ay jinsa alkutubi asamaawiya ashu waa jinsiye kutubtii samaawiga hayde alla uu soo dejiya alla uu barayaa ciise waalxikmata fahamka uu kutubtaa fahmayo ee cilmigooda iyo camalkoodaba uu garanayana ilaahay waa barayaa watawraata kitaabkii tawraad ahaana waa barayaa iyo walinjiila kitaabkii injiil ahaa oo kol haddii la yidhi alkutub asamaawiya maxaa gaar loogu xusay labadan waa liziyaadati fadlihimaa fadliga ay dheeraayeen kutubaha kale iyagana qur-aankaa ka sii sarreeyey wa rasuulan wayajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa ciise wayajcaluhu boggan waxyaabaha lasoo qadarayaa ku badana u fiirso wa rasuulan wayajcaluhu usoo qadar si uu u nasbiyo oo wayajcaluhu ciise alla wuxuu ka yeelayaa rasuulan mid loo diray ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil mid loo diray ayuu ciise ka yeelayaa rabbi annii qad ji'tukum naatiqan usoo qadar xaal uu yahay mid ku hadlaya ciise oo maxay kula hadlayaa annii qad ji'tukum biannii anigu qad ji'tukum inaan idinla imid biaayatin mucjizo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ilaahay waxa uu ka yeelayaa rasuul reer banu israa'iil loo diray isagoo reer banu israa'iil kula hadlaya mucjizo ilaahay xaggiisa ka ahaataan idinla imid annii akhluqu jumlada khabar mubtadaha loo soo qadaraya ka dhig oo waxaa tidhaha wahiya mucjizada aan idinla imid waxa weeyi annii anigu akhluqu inaan suuraynayo oo lakum idinka idiin suuraynayo ama idiin qaabaynayo oo min atiini dhoobada xaggeeda inaan idinka qaabaynayo ka hay-ati tayri ay hay-atan ka hay-ati tayr kaafkuna waa bimacna almithli ay hay-atan qaab oo ka hay-ati tayri mithla hay-ati tayri shimbirka qaabkiisa oo kale ayaan dhoobada idinka qaabaynaya oo aan idinku suuraynaya fa anfuqu dabeed waan afuufayaa fiihi ay fii hay-ati tayr qaabkaa shimbirka ee aan dhoobada u qaabeeyey ayaan dabeed afuufayaa fayakuunu dabeed wuxuu ahaanayaa qaabkii ama suuradii tayra shimbir buu ahaanayaa oo biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisuu ku ahaanaya waa buduulaya dhoobadan sidii shimbirka u sawiray een u qaabeeye markaan afuufo waa buduulayaa idinkoo arkaya wawbriu waan bogsiinayaa alakmaha ka indhala-aanta ku dhashay maaha ka isagoo indhaqaba indhabeelay kii indhala-aantaba ku dhasheen aragba ayaan bogsiinayaa oo markaan masaxo indhihi indha yeelanaya walabrasa kii barasta lahaa ayaan bogsiinayaa wa wixii waxaa noolaynayaa almowta kuwii dhintay oo biidni illaah si aanay u moodin isaga awooddiisa ayaa mar walba biidni illaah u raacinayaa waa idan alleh isagana waa lagu karaameeyo waa mucjizo ilaahay ogolaanshihiisaan ku noolaynayaa wa unabiukum waxaan idinka warramayaa bimaa taakuluuna waxaad ku cunaysaan guryihiina iyo wamaa tadakhiruuna bimaa taakuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa tadakhiruuna waxaad ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna waxaad soo cunteenna waan idiin sheegayaa anoon idin arkayn waxa guryaha aad ku kaydsanaysaan eed cuni doontaanna waan idiin sheegayaa anigoon ogeyn inna fii dalik macnaha idinkoon dee ii sheegin mucjisada ilaahay igu karaameeye sababteedaa laygu ogeysiiyey waxaad cunteen iyo waxa idiin yaallaba inaan idinka warramo inna fii dalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa idinku sugan waa mucjizaadkaasi la aayatan calaamad baa ku sugan oo lakum idinka idinku sugan oo maxay calaamad u tahay ay calaa sidqi risaalati runnimada rasuulnimadaydu inay run tahay calaamo iyo astaan idin tusinaysaa idinku sugan mucjizaadkaan soo sheegay in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya oo macnaha waxa uu tiriyey waxyaabihii lagu karaameeyey ee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey oo dadkaa bukee uu bogsiinayo waxa weeyaan dadkaa dhintee uu soo nooleynaya biidni illaah iyo dhoobada intuu qaabkii shimbirka oo kale u sameeyo u suureeyo markuu afuufana duulaya waa mucjizaad wa musadiqan ay waji'tukum waan idiin imid musadiqan xaalan ahay kii rumaynaya limaa kii bayna yadaya hortayda ahaatay oo hortayda ahaaday oo min atawraati kitaabkii tawraad ah wixii iga horreeyey oo kitaabkii tawraad ee muuse lagu soo dejiyana waa rumaynaya waliuxilla waxaa kaloon idinku imid iyo waliuxilla si aan idinku xalaaleeyo lakum idinka bacd aladii kii qaarkii xurima laydinka xarima calaykum korkiina oo wakhtigii nebi muuse kitaabkii towraad ahaa waxyaabihii laydinkaga xarimay wax ka mid ah sida xaydhii adhiga iyo lo-da iyo hilibkii geela iyo waxyaabihii towraad laydinkaga xarimay idinku markaad dambaabteen sababteeda wax ka midana waan idiin xalaalaynayaa oo dee injiil meelo ka mida oo towraad ay ka nasakhday mooyaane inta badan isaga mid bay ahaayeen towraad iyo injiili oo nimankii yahuudeed markay dulmiga iyo dembiga badsadeen baa waxyaabo markii hore xalaal u ahaa ayaa lagu ciqaabay in laga xarimo fa bidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxillat lahum marka waxyaabihii hore laydinka xarimay qaarkoodna si aan idinku xalaaleeyo loo nasakho oo injiila ay idinku bannayso waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ee fattaquu llaha alla ka baqo wa atiicuunii ateeca waayo ina allaha alla rabbi waa rabbiga iyo wa rabbukum rabbigiina ee facbuduuhu ilaahay keligii caabuda haadaa kaasi ay cibaadat ullaahi waxdah oo alle keligii in la caabudaa siraadun jid weeyi jidka oo mustaqiimun toosan falamaa axasa markuu dareemay ciise ciise minhum iyaga xaggoodii alkufra gaalnimo markuu ka dareemay qaala waxau ihi man waa kuwama ansaarii gargaarayaashaydu ila allaahi ay mutawajihan ila allah ilaahay xaggiisa anoo u kicitimaya yaa gargaarayaashayda ah oo diinta iyo dacwada iigu kaalmaynaya qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuuna xawaariyiintii waxaa la yidhi xawaariyu rajul waa khawaasuhu min annaas saaxiibadiisa gaarkee dadka kale uu ka doortay ayaa qofka la yidhaha waa xawaariyiintiisii marka xawaariyiinta ciise waa asxaabtiisii gaarka ahaa ee khulasta ahaa weeyi marka qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuuna saaxiibadiisii gaarka ahaa ee mukhlisiinta u ahaa waxay yidhaahdeen naxnu annagu ansaarullah gargaarayaashii ilaahay baanu nahay ey ansaaru diin illaah diinta ilaahay kuwii u hiilinaya u gargaarayaanu nahay aamanaa waa rumaynay billaah alle ayaanu rumaynay washhad kana markhaati noqo ciisow biannaa anagu muslimuuna kuwa hogaansamay inaanu nahay oo islaamka macnaha guud waa alinqiyaadu lilaahi bitawxiid marka tawxiidkii inaanu ku toosan nahayna ka markhaati noqo waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayo wa aamanaa waa rumaynay bimaa kii anzalta aada soo dejisay oo watabacnaa waanu raacnay alrasuula rasuulkii oo ciisaana waanu raacnay ee faktubnaa allahay ou nagu qor oo maca shaahidiina kuwa markhaati kacayo la jirkooda allow nagu qoro kuwaa nagu dar markaa kuwa markhaati kacayo ummadaha ku markhaati kacaya oo ummadda nebi moxameda ama kuwa markhaati kacaya umamka ku markhaati kacaya oo ambiyadii rabbi soo diray ah ama kuwa markhaati kacaya oo ka markhaati kacaya tawxiidkaaga iyo waxdaaniyadaada oo mu'miniinta oo dhan ah markaa kuwa markhaati kacaya nagu dar ayaa ay yidhaahdeen saddexdaba waa lagu fasiraye wa makaruu way shirqooleen ciise wa makara allaahu iyagana ilaahay baa shirqooloo dhakray wallaahu allana khayrulmaakiriina cid wax dhagartoo shirqoosho ka u khayrka badan weeyi saynu hore ugu soo marray khidaaca sifadan makrigu waa min asifaati almuqayada oo waxa weeyi waa sifaadka lagu qaydo inuu ilaahay ku samaynayo uun cidda samaysay iyadoo lagu ciqaabayo o lagu abaalmarinayo min baabi almuqaabalati waalmujaazaa oo si madax bannaan ilaahay waa maakir ama makri looguma sifeeyo oo markay istiqlaali tahay waa sifatu naqsin laakiin waxay sifatu kamaal tahay marka cidda makrida ilaahay uu makrinayo ee dhagartay dhigto tu ka daran uu udhigayo markaa waa kamaal markaa ciise ayaa ay dooneen dilkiisa dabadeed kii ay u soo direen ayaa shabahii ciise lagu tuuray oo ciise loo ekaysiiyey ciise ilaahay baa kor yeeloo samaawaadka korsiiyey kii iyaga ka socdayna kii laftiisii bay dileen oo ay yidhahdeen waa kan ciise marka iyagii baa laysku imtixaamo oo isdilay ciisena ilaahay waa ka badbaadiye makrigu waa kaa wa makaruu waa shirqooleen ciise wamakara allaahu iyagana allah shirqoolay wallaahu allana khayrulmaakiriina cid wax dhagarta ka u khayr badan weeyi wadkur xus id waagii qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow inii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa wa raaficuka waanan kuu koryeelayaa ilaya xaggayga tawafigani waa maxay macnaha ugu xooga badan in lagu fasiro waxa weeyaan ilan ciise ma dhiman oo waa xayun yursaq xagga sare samaawaadkuu ku noolyaho la korsiiyey marka qowlka qawigii waxa weeye in la yidhaha tawafigani waa wafaadkii bimacna nawm hurdada ah qur-aankana waa ku soo aroortay iyadoo tawafiga loo adeegsanayo hurdo oo alla waxau ihi wahuwa aladii yatawafaakum billayli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar ilaahay waa ka habeenkii idin oofsada macnaha idin seexiya maaha dhimashadii weyneyd waxaad maalintii kasbateenna waa ka og marka tawafiga macnaha nawmka waa lagu idlaaqay aayaddii kalena waxay ahayd allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha ilaahay nafaha waa oofsadaa xilliga ay dhimanayaane dhimashadeedu ay gaadho walatii lam tamut ta aan dhimaninna wuxuu oofsadaa fii manaamiha hurdadeedu ku oofsadaa marka manaamkii labada aayadoodba waxaa lagu tilmaamay attawafi oofsi oo seexid a la seexinayo dee annawmu akhulmowt hurdaduna waa geeriday la walaal tahay oo waayo ruuxu ma dareemayo markuu hurdo hareerihiisa waxa ka dhacaya marka tafsiirka hore waa in la yidhaahdo innii mutawafiika waan ku seexinayaa ciisow wa raaficuka ilaya xaggaygaanaan kuugu soo kor yeelayaa oo kor baan xaggayga kuugu soo qaadayaa waa tafsiir oo si aanad u argagixin adoo hurdaan lagu soo qaadayaa oo si aad u soo toostuun samaawaadka adoo ku sugan kaasi waa tafsiirka raajixa ah waxaa kaloo lagu fasiri karaa innii mutawafiika waxa tawafiga la yidhaah akhdu shayi waafiyan shayga isagoo dhammaysan waxba ka dhinayn in la qaado oo la qabto tawafi baa la yidhaah macnuhu markaa wuxuu noqonayaa innii mutawafiika ay qaabiduka wa raaficuka ilaya waafiyan biruuxika wa jasadik ciisow waan ku qaadayaa oo xaggaygaan kuu soo kor yeelayaa adoo dhammaystiran oon waxba kaa dhinayn jidhkaaga iyo naftaadiiba oo isku dhan oo mutawafiika macnaha adoo waafi oon waxba kaa dhinayn ruuxan wa jasadan naf iyo jidhba waa tafsiir mujaahidna waxa uu yidhi mar haddii wowdu aanay naxwada ama luqada carabiga wax tartiib iyo kala horeynba aanay faa'iideyn oo macnaha wowdu mudlaquljamci uunu yahay taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro innii raaficuka wa mutawafiika weeyi oo waxay noqonaysaa xaggaygaan kuu kor yeelayaa wa mutawafiika waanan ku oofsan doonaa oo macnaha waxaan ku dili doonaa dee aakhiru zamaanka markaad soo degto ee dadka xaqa aad ku kala xukunto dee markaa kadib baan ku dili doonaa ood dhiman doontaa ilan geeri kolley waa kii dhandhamin doona laakiinse waa bacda nusuuli ciisa markuu soo degay dajaal uu dilo ee arlada cadli iyo xaq uu ka buuxiyo kadib baa la oofsan doonaa ilan ciise aakhiru zamaanka ayaa uu soo degi doonaa waana calaamadaha saacadahee waaweyn wa inahu la cilmun lisaacati falaa tamtarunna biha alla waxau yihi wadkur xusnabi allow idwaagi qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow inii anigu mutawafiika waan ku seexinayaa wa raaficuka kor baanan kuugu soo qaadayaa ilaya aniga xaggaygaan kor kuugu soo qaadayaa inii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa ama waan ku seexinayaa wa raaficuka kor baanan kuugu soo qaadayaa ilaya aniga xaggaygaan kor kuugu soo qaadayaa wa mutahiruka waxaanan kaa daahirinayaa min aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waan kaa daahirinayaa oo ay mubciduka minhum meeshay joogaanba waa kaa fogeynayaa kor baan kuu qaadayaa wa jaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeelayaa itabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay baan ka yeelayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadhayo yacni waxaan ka yeelayaa kuwa ku raacay yacni kuwa gaaloobay korkoodaan ka yeelayaa oo kuwa ku raacaa ka sarreynaya kuwa gaaloobay marka in la yidhaahdo kuwii wakhtigiisa ciise rumeeyey ayaa ka sarreynaya kuwa ka gaaloobay iyo in la yidhaahdo kuwa ku raacay macnaha dhab ahaan kuwa nebi moxamed iyo ciiseba rumeeye oo mu'miniinta ah ayaa kuwa gaaloobay ka sarreynaya iyadoo marna ay tahay bilxujati waalburhaan marna ay tahay bisayfi wasinaan culimada qaarna waxaabay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kuwa nasaarada iyo kiristanku weligood iyagaa yahuudda ka sarreeyo yahuud iskood isuma taagi karaan ilaa cid kale ay ku tiirsadaan dee maantana waabaynu aragnaayo ilaa yacni yurub iyo maraykan iyo kuwa nasaarada inay garab ka helaan mooye iskood uma taagna wa jaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeelayaa baa la weriye tabacuuka ku raacay ciisow fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama uma ilaya dabeed xaggaygu ahaaday marjicukum noqodkiinu oo fa axkumu dabeed waan xukumayaa baynakum dhexdiinaan idinkala xukumayaa oo fii maa kii baan idinku kala xukumayaa kuntum ahaydeen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa xukumkii kala saarku waaba kan oo fa amaa iyo wa amaa labadana lagu kala saaray faama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fa ucadibhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaoo shadiidan daran fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan ku cadaabayaa ay bilqatli walsabyi waljizyati yacni dilka iyo qafaalashada iyo jizyada ayaa waxa weeyaan in jizye laydinka qaado in laydin qafaasho in laydin dilo ayaan adduunka idinku ciqaabaya waalaakhirati aakhirana waa idinku cadaabaya oo cadaabkii weynaa wamaa lahum iyaga uma sugnaanin kuwa min naasiriina wax u hiiliyo heli maayaan wa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo camiluu saalixaati camaladan wanaagsan sameeyey fayuwafiihim ilaahay waa u dhammaystirayaa ujuurahum abaalladooda wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta aan rabbi ma jecla alla waxa u ihi dalik arrinkaa oo qisada ciise calayhi salaam natluuhu waa akhriyaynaa calayka korkaagaanu nebi maxamedow ku akhriyaynaa min alaayaati aayaadka rabbi xaal ay ka mid yihiin qisaskaa ciise iyo wadikri qur'aanka xaal ay ka mid yihiin qur-aankii alxakiimi ay ilmuxkami ee la sugay ee goldalooladiiyo inta midna aan lahayn ama xikmadda badnaa alla waxau ihi ina mathala ciisa ciise tusaalihiis iyo masalkiisu waxa weeye cinda allaahi alla agtiisa ka mathali aadama aadam mahalkiisa iyo sifadiisoo kale weeye khalaqahu waa jumla mufasira oo mahalka aadam waa maxay ee ciise la mid ah khalaqahu ilaahay waa abuuray aadam min turaabin ciid buu ka abuuray jalaaleynku waxaa odhanayaa halkaa wahwa min tashbiihi algariibi bilaqrab halkani waxa weeye mid lala yaabo oo ciise ah ayaa lagu shabahay ku ka sii yaab badan oo aadam ah liyakuuna aqtaca lilkhasmi wa awqaca fi nnafsi si kuwa doodaya doodooda uu gooyuu u jaro naftana uu ugu dhacuu u saameeyuu u raadeeyo oo macnuhu waxa weeye haddaad la yaabteen ciise ayaa ilaahay abuuray bilaa abin hooy unbaa laga abuuray aabba la-aan haddaad la yaaban tihiin aadamna ilaahay wuxuu abuuray bilaa abin walaa ummin ciisaaba hooyo lahaaye aadam aabba la-aan iyo hooyo la-aan ayaa dhoobo laga khalqay saw kama sii dara markaa kol haddaa aadamba u rumaysan tihiin addoon alle oo nebi ah dee waxa ka sii mudan ciisena inaa u rumaysaan addoon nebiya inuu yahay isagaaba hooyo leh uu nisbo sheeganayo ciisa bnu maryam ina maryamo mar walba loogu soo halqabsanaya marka macnuhu waxa weeye sida ciiseba kun loo yidhi oo u ahaaday bilaa abin ayaa aadamna kun loo yidhi oo u ahaaday bilaa abin walaa ummin sidaasaa masalkoodu isku mid u yahay ina mathala ciisa ciise masalkiisa iyo tusaalihiisu waxa weeye cinda allaahi alla agtiisa ka mathali aadama waa aadam sifadiisa oo kale oo waa sidee khalaqahu ilaahay waa abuuray aadam oo min turaabin ciid buu ka abuuray bilaa abin walaa ummin ciisaaba min ummin ahaaye uma qaala dabeed alla waxa uu ku yidhi lahu aadam kun ahaw oo fayakuunu ay fakaana dabeed waa ahaaday aadam marka waa mudaaric bimacna almaadi kun oo fakaana ahaw baa la yidhi waa ahaaday sidii ciiseba kun ahaw loo yidhi fakaana wuu ahaaday alla waxau ihi alxaqu xaqu min rabbika rabbigaa xaggiisuu ka ahaaday nebi moxamedow ee falaa takun ahaanin min almumtariina xaqa kuwa ka shakiya ha ka mid noqon waa la ogyahay marnaba inaanu ka mid noqonayn min almumtariine cidda loo quusgoynaya waa ummadda iyo atbaacdiisa faman haddaba qofka xaajaka kugula dooda nebi moxamedow fiihi fii shaani ciisa arrinka nebiga arrinka nebi ciise intaa lasoo bayaamiyey dabadeed ruuxa kugula murma faman axadka xaajaka kugula dooda fiihi fii shaanii ciisa arrinka ciise cidda kugula dooda min bacdi maa jaaaka ay min bacdi aladii jaaaka kii kuu yimid dabadii oo min alcilmi cilmiga ah macnaha cilmigaa kuu yimid ee laguu caddeeyey dabadeed ruuxa ciise kugula dooda faqul waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aanu yeedhanay abnaa'anaa inamadeenna iyo wa abna'akum inamadiinna iyo wa nisaa'anaa haweenkeenna iyo wa nisaa'akum haweenkiinna iyo wa anfusanaa nafaheenna iyo wa anfusakum nafihiinna uma nabtahil dabeed aan isnacdallo oo aan ishabaarro aan habaartanno oo fanajcal dabeed aan ka yeelno lacnat allaahi lacnada rabbi cala alkaadibiina beenaalayaasha korkooda kuwa beenta sheegaya waxaa la yidhi halkan aayaddan waxay ku saabsanayd niman wufuud nasaaro kiristan oo reer najraan oo nebiga u yimid ayaa kula dooday ciise iyagoo ilaahnimadiisa iyo thaalithu thalaatha ku tilmaamaya ciise rasuulkuna waa la doodo wuxuu u caddeeyey ciise inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh oo allana aanu ahayn ibnullaahina aanu ahayn thaalithu thalaathatinna aanu ahayn way hoggaansami waayeen nebigana way daaliyeen oo doodii waa ku qanci waayeen si kastuu wax ugu caddeeyey markii dambe uu ku yidhi kol haddii wax walba aa ku qanci weydeen bannaankaa inoo saaroo aan mubaahaloono mubaahaladana sidaynu hore u tilmaannay waa dadka marka xaqa loo caddeeyo hadday canaad iyo cariigsi la yimaadaan in la yidhaahdo halkaasaynu ku habaartami oo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa labadeenna qolo ama labadeenna qof ka baatilka ee xaqdarrada ku socda inuu ilaahay halaagu nacdalo ayaan ilaahay weydiisanaynaa dabadeed sidii baa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam kadib waxay yidhaahdeen bal anu soo tashanno oo macnaha waxa weeyi waxay yidhaahdeen anu soo tashanno dee kumay dhiiran inay markiiba yidhaahdaan waayahe haddaanu mubaahaloonanaa kumay dhiiran nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay maalinnimadii dambe ayaa nebigu soo baxay isagoo xasan iyo xuseen iyo faatimo iyo cali bnu abi aalib ahlu beytkiisa o dhan isagoo watuu soo baxay ilan waxa uu yihi ehelkiina u yeedha annagu aan u yeedhan bannaanka aynu ku mubaahaloono dabadeed waxay yidhaahdeen way soo tashadeen oo waxay yidhahdeen war waa garanaysaan inuu rasuul yahay hadduu ina habaarana midhi naga hadhi maayo markaayaynaan waxba la mubaahaloone aynu jizyada aqbaloo aynu idhaahno diintayadana waanu iska haysan jizyadana waanu bixin xukunkaagana waanu ogoloo waanu ka hoos noolaan dabeed markay u yimaadeen waxay yidhahdeen jizyadaanu ogol lahay dee majuusta iyo ahlu kitaabkana saddex baa la dooransiinayaa o inay islaamaan inay jizyada bixiyaan iyo hadday labadaaba diidaan dee in lala dagaalamo laakiin kol hadday jizyada bixiyaan dee far la saari maayo xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruuna wey markaa sidaasay qisadaasi ku dhacday mubaahiladiina waa ka cudur daarteen jizyadii baanay aqbaleen faman axadka xaajaka kugula dooda nebi moxamedow fiihi arrinka ciise min bacdi maa jaaaka ay min bacdi aladii jaaaka kii kuu yimid dabadii oo min alcilmi cilmiga ah ka kugula dooda intaa dabadeed faqul waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aynu u yeedhana abnaa'anaa inamadeenna iyo wa abna'akum inamadiina iyo wa nisaa'anaa haweenkeenna iyo wa nisaa'akum haweenkiina iyo wa anfusanaa nafaheenna iyo wa anfusakum nafihiina huma nabtahil dabeed aan habaartanno ama aynu isnacdallo oo fanajcal aynu ka yeello lacnata allaahi ilaahay lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa been sheegaya korkooda aan ka yeello oo aynu nidhaahno ilaahow nacdal oo halaag kaayaga beenta sheegaya ee kaadibka ah wallahu aclam